hogaamiyaasha afrika ee ku kulansan dalka etoobiya ayaa cambaareeyey afgembiyadii dhowaan dhacay ee islamarkaana ka dhacay qaaradda sarkaal ka tirsan midowda afrika ayaa sheegay in xubinnimada ay ka joojiyeen afar wadan oo ay afgembiye militari ka dhaceen gelmo diwit ayaa warbixintan ka soo diray magaalada adisababa xuseen barre aadan ayaana inoo soo koobaya
hogaamiyaasha isugu yimid shir madaxeedka shan iyo soddonaad ee midowda afrika ayaa cambaareeyey mawjadaha afgembi ee lagu arkay afrika danjire bankole adeyowe ayaa ah guddoomiyaha midowda afrika ee arrimaha siyaasadda nabadda iyo amniga waxaana uu sheegay in ka qaybgalayaasha shirku ay mowqif adag ka qaateen isbeddel kasta oo aan dastuuri ahayn oo dowladeed oo afrika ka
dhaca waxaa muhiimka ayaa in madaxdu ay si aan shaki lahayn u cambaareeyeen una muujiyeen in midowda afrika aanu dulqaadan doonin inqilaab militari nooc kasta ha ahaadee
si loo caddeeyo qodobka safiirku waxa uu xusay in midowda afrika uu hakiyo xubinnimada afar waddan oo kale ah maali guine suudaan iyo burkina faso kulankii xiritaanka axaddii shalay madaxweynaha kenya uhuru kenyatta ayaa warbixin ka jeediyey isku xidhka afgembiga iyo xasilooni darada siyaasadeed iyo maqnaanshaha maamul wanaagga ayaa wiiqaya horumarka dhaqandhaqaale ee afrika madaxweyne kenyatta ayaa guddoomiye u ah golaha nabadda iyo midowda afrika waxaana uu ugu baaqay midowda afrika in ay wax ka qabtaan sababaha keenay afgembiga warbixinta ayaa sidoo kale ka hadashay siyaabaha lagu xakamayn karo dhaqdhaqaaqa argagixisada iyo colaadaha salka ku haya siyaasadda ee guud ahaan qaaradda oo ay ku jirto etoobiya danjire bankole ayaa sheegay in golaha nabadda iyo ammaanka uu taageerayo dadaalada lagu fududaynayo wadahadallada u dhexeeya dowladda etoobiya iyo jabhadda xoreynta shacabka tigraay iyada oo la taageerayo guddiga wadahadallada qaran ee etoobiya
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay xuseen bare aadan oo warbixintaasi noo soo koobay